dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo ku saabsan shir jaraa-id oo ay maalinta guddidii dhexdhexaadinta khilaafaadku ku qabatay hotel imberial ee magaalada hargeysa dhegeystayaal sidaaynu la wada soconno waxaa beryahan dambe ka socotay guddi dhexdhexaadinideed oo qodobo ka soo saartay go-aanka ay u gudbisay xisbiyada qaranka iyo madaxweynaha taasi oo lagu dhexdhexaadinayo muddo kordhintii ay golaha guurtidu hore u sameeyeen muddada lixda bilood a taasi oo mucaaridku mudaharaadyo iyo isu soo baxyo fara badan ka sameeyey islamarkaana ay sheegeen inaanay u aqoonsanaynin madaxweynaha mid sharciya guddidan oo dhowaan soo saartay shan qodob oo ka kooban farqado kala duwan oo sharxaya heshiiskaasi ayaa waxa ay u gudbiyeen saddexda xisbi qaran oo uu gudbiyeen guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarid iyo guddoomiyaha iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga udub haddaba si heshiiskaasi u dhaqan galo ayay guddidu soo jeedisay in la sameeyo xaflad weyn oo lagu saxeexayo islamarkaana ay saxeexaan heshiiskan guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaridka ah iyo madaxweynaha oo matelaya guddoomiyaha xisbiga talada haya ee udub inkastoo ay labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaashoodu oggolaadeen fikradda ay soo jeediyeen guddidaasi si uu u dhaqangalo heshiiskani ayaa waxa ay guddida kaga hortimi caqabadii madaxweynaha somalilan oo isagu sida ay carabka ka dhowreen ka diiday inuu saxeexo heshiiskaasi islamarkaana uu ka soo qayb galo xafladdaasi iyadoo oo maalintii shalay loo ballansanaa in xafladda la qabto ayay u baaqatay go'aanka waxaana ay madaxweynaha kulan ay la yeesheen kaga soo baxeen najiito aan midhodhal lahayn taasi oo sababtay inay xisbiyada mucaaridka ah saaka subaxnimadii sideed iyo barhkii kula shiraan hoteelka ambasador ee magaalada hargeysa si ay ugu gudbiyaan fikirkooda iyo aaraadooda iyaga oo sheegay in ay halkii xaflad ka samayn lahaayeen ka qaban doonaan bress conference amaba kulan saxaafadeed ay ugu baaqi doonaan saxaafadda si ay uga sheegaan waxyaabihii guddidu la soo gudboonaaday intii ay dhexdhexaadinta wadeen haddaba shirkan jaraa-id ee guddidu maanta ku qabatay hotel imberial oo ay soo wakiisheen saddex xubnood oo ka mida guddidaasi oo kale ahaa sheekh ismaaciil dheeg iyo xuseen cali nuur iyo afhayeenka guddidaasi oo ah jaamac oday waxaana halkaasi hadal dheer ka jeediyey afhayeenka guddidaasi jaamac axmed maxamed jaamac oday oo ka sheekeeyey muddadii ay dhexdhexaadinta wadeen waxyaabihii u qabsoomay iyo kulamadii kala duwanaa ay la sameeyeen geesaha kala duwan waxaanu u dhacay sida tan
alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bahda warbaahinta dhammaanba salaan kadib walaalayaal annagu waxaa sidaad la socotaan waxaanu ahayn guddigii dhexdhexaadinta ee muddadii khilaafka siyaasadeed dalkeenna ka jiray arrimaha isu xilqaamay haddii aan bilaabo marka ugu horraysa hawshaasaanu ku bilownay annagu waxaanu ka mid ahayn guddigii monitoring boardka ee dabagalka iyo anshaxa doorashooyinka kadib xoogaa waxaa soo baxay go-aankii guurtiga khilaaf baa ka dhacishoo waa ogeydeen arrintaas waxaan odhan karaa guddiga ayaa fadhiistay waa afar iyo toban toddoba xubnood ayaa loo soo saaray bal inay isku dayaan barnaamij dhexdhexaadineed oo xal qaran lagu gaari karo ragga halkan fadhiya oo aan odhan karo runtii waa rag xilkas ah intii ilaahay ka garansiiyo amaba qofku intiisa mar kasta waa kuxilqas waa ku xilkas haddii uu ma garanaysaa daacadnimo iyo juhdi la yimaado ee la odhan karo runtii waxay ahayd tub adag oo uu ka biqi karo nin aan ummaddiisa rabin inuu naftiisa u huro barnaamijkaas ayaa si ma garanaysaa aanu fulintriya ama nafaronimaa isugu xilqaannay raggayaga kale ee gruubkayaga kalena way noo garteen runtii waxaana hogaaminayay oo guddoomiye noo ahaa aadan baxnaan xirsi oo aa garanaysaan waa odaygii ama odayaashii aabayaasha waxbarashadu ka mid ahaa runtii rag wadanoo muhiimaa nagu jiray sida xuseen cali nuur oo aa garanaysaanoo dee nin ag isbaartay dhinaca warbaahinta iyo ku ah sheekh ismaaciil aan idhaahdo doctor aadan runtii nin cabdulqaadir la yidhaahdo aadan xirsi suge iyo aniga oo maaragtay jaamacoday leegunaanayso jaamac axmed maxamed inahaasaanu ka koobnayn barnaamijkaa waxaanu ka bilownay waxa weeye halkee baynu marka ugu horraysa aynu ka bilaabaynaa tubta nabadda ee waxisukeenka waxaanu ka bilownay runtii inaannu hello bal horta kalsooni dhinacyadii markaa uu khilaaf ka dhexeeyey ee kulmiyaannu uga horraynay ee waxaanu nidhi waxaanu doonaynaa barnaamijkaas inaannu xal raadinno dhexdhexaad noqonno dad badan baa runtii isku dayay uu naga aqbalay ee u cid baanu u gudubnay ee way naga aqbaleen labadaba runtii aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa ixtiraamkaa ayna siiyeen ka xisbi ahaan ama ka guruub ahaan ay annaga runtii nagu ixtiraameen inaannu dhexdhexaad noqonno kadibna waxaanu u gudubnay dhinaca dawladda ee madaxweynaha ayaan muddo kadib la kulannay isaguna wuu noo oggolaaday isagana doorkiisa runtii aad baanu ugu ixtiraamaynaa waa u mahad celinaynaa dhammaantood kadib markaa waxaannu ka codsannay dhammaantood inay horta marka hore si hawshu si fudud ugu bilaaban karto inaannu saddexdooda oo keliya isu keenno way naga aqbaleen mar labaad baanu mahadnaqayaa ee waa isu keennay waxaannu kala dooransiinay saddex arrimood arrinta koowaad waxaanu idhi mar haddii aad odayaashii qaranka tihiin oo aannu sukan keennay bal waxaad ka talisaan intaynaan waxba bilaabin inaad idinku hawshii dhammaysanaysaan oo dee aannu debadda idinka baxno inaad cid bulshada ka mid ahoo aad ku kalsooni tihiin oo aad helaysaan ay jirto oo aad dee iyadii aannu ma garanaysa hawsha u bannayno iyo inaad annaga kalsooni dambana siinaysaan kumay raagin runtii waxay markiiba nagu soo celiyeen idinka hawshaa idinka ayaa noogu dhex noqonaya mar labaad baan uga mahadnaqayaa annagu hawshaa sidaasaannu ku gallay waxaannu isnidhi runtii duruufaha taagan ama wakhtiga taagan ama didmada jirta darteed deg deg hawshaa aad u qabateen maalin baannu shirray markii baannu ka baxnay baannu shirray ilaa habeenkii bay nagu qaadatay subaxdiiba waxaanu ku nihi ballanha naloo qabto hawshaas uu tobankii subaxnimo aanu odayaashaa saddexdoodii dib isugu keennay runtii go'aan qabyo ah oo bani aadamku dee qabyo way dhacdaa maanu garanaynin waxay isku khilaafsan yihiin iyo waxay isku diidan yihiin inta ay leeg tahay had iyo goor arrinta marka aad doonayso inaad ma garanaysaa inta ay leegtahay inaad ogaato dee muggeeda horta qofka waa inaad xoogaa ka hadlisaaoo dabeedna waxaa ka yara horraysay fadhigaa hore un baanu xoogaa hadalaa ee maalintaa ay dee naegmadeen un baanu xoogaa hadalaan badnayn ka qaadnay kadibna wuxuunaanu intii ku soo salaynay baanu soo celinay go'aanno qabyaa bay ahaayeen inaanay go'aano dhammaystiran ahayn waxau markhaatiye ay minitiskii shirka un ahaayeen iyo foodsaare aanu doonaynay bal inaannu ka helno huluulaha lagu heshiisiin karo iyo sida wax laysugu keeni karo waxau markhaatiye dee go'aan saexan ma ahayn go'aan waa la saxeexaa astaamuu leeyahay editin baa lagu sameeyaa waa la qabyo tiraa nin weyne wuxuu goro la imanayo runtii waa inuu si fiican u hufan uu isaga xaadiyaa weeye astaamahaasoo dhan runtii waxaan odhan karaa wax waa ka lahaa laakiin ma u dhammaystirayn waannu eegnay si xun runtii isuma ay qaabilin dood yaruun baa dhacday nin waliba halkii boosishigiisii iyo baanu wax ka yara ogaanay waxaa laysla gartoo fadhigii laysla gartay inaannu maalintaa la yara noqonno arrintaa aannu maalin la maqnaano maalinta ku xigta aannu keenno sidaa ma garanaysaa go'aamana runtii aannu maaragtay soo gaadhno saasaannu ku noqonnay kadib annagu hawshaa waannu gallay waxaa runtii aad iyo aad gruubkayga ka mid ahaa oo si aan aad iyo aad uga mahadnaqaya doctor aadan baa aad nooga saaciday oo meeshii hawsha aanu ku gallay iyo dee wixii ma garanaysaa imkaaniyaadkii xafiiskii ma garanaysaa dee wixii ay u baahnayd runtii isaga ayaa noo fududeeyey ee qalabkii lagu garaacayay waxyaabihii oo dhan waanu gaadhnay runtiina intii aanu u baahnayn waanu waanu dhammaystirannay go-aamada markii aanu gaadhnay ayaa waxaa jira qaabab go'aamada loo gudbiyo waxaannu markaa annagu runtii yaro jeclaysanay inaannu u soo gudbinno in aannu isu keenno saddexdii oday go'aankii soo dhex dhigno ee dabeedna ay isla aqbalaan annagu markaa waxaannu rabnaa inaannu qaab konsesa aannu arrintaa ku dhammayno saddexdoodu isu yimaadaan halkaa hadday wax isku khilaafaan aannu kaga dhammayno gacanta isugu saarro iyaguna salaamatu sadrigi iyo cafis u dhaco go'aamadana aynu ugu saxeexaan qaabkaasaannu u diyaarinay markii aannu diyaarinay ayaannu la hadalay madaxweynihii waxaanu yidhi waxaanu doonaynaa inaannu go'aankii dee idiin soo gudbinna noo qaba muddadii iyo ballantii oo aan filaya inay maanta un ku beegantahay maantaasu arbacay ahayd wuxuu yidhi walaalayaal waa mahadsantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan jeclaan lahaa mar haddii aad go'aamadii gaadheen inaad nin walba halkiisa ugu geysaan waannu runtii dee uu ma garanaysaa waa qaadanaynaa halkaa markay maraysay markaa guddigu wuxuu isu beddelay maxakamad buu isu beddelay yani go-aamadii inaanu dhex keenno oo iyaga wax ka ansixinno oo waxay isku khilaafaan aanu saxno meeshii way ka baxday waay markaa isu rogday wii jajman buu isu rogay go-aan buu isu rogay waxaanu runtii ka tirtiray gebi ahaanba astaamihii naga hor joogsanayeen waxay go-aan noqdo ay ka mid tahay qodobka lixaad oo ah inoogu qornayd wuxuu dhaqan gelayaa qodobka maxaanku idhaha go-aamada tani marka la saxeexo oo kale dee waanu ma garanaysaa waad garanaysaan maxakamadii dee waxaa go-aankayga waxaa la aqbalayaa marka hebelii saxeexo dee ma socoto sharciyan arrintaasi qodobkaasu markaa go-aankaygu kullid ahaa meeshaanu ka saaray waxaanu kaloo ka saaray ma garanaysaa astaan kasta oo cudurdaar looga dhigan karo inay go-aamada iyadu runtii si furan u gudbaan annagu waxaanu markastaba daraynaynay shacabkaanu daraynaynay ummaddaanu daraynaynay nabadgelyadaanu daraynaynay qarankaanu daraynaynay deganaanshahaanu daraynaynay isu imaanshahaanu daraynaynay in xasiloonay dhacdo baanu daraynaynay maxaakabaddanna kala xukumaysaina karaajacaysaana runtii shacabkaayah oo haddii aanu annagu waxaan soconayna in ummadda u soo gudbinno waxaanu dee ama mahadnaqa ama abaalka waxaanu ka doonayna waxay ahayd shacabkay ahayd inay ama si xun noo xukumaan oo inay yidhahdaan waxa aad gasheen waa joog ama aan runtii hello dee war waxaad idinku qadarkiinna waxaad gaadheen runtii wixii loo baahnaa baad gaadheen annagoo taa ka duulayno runtii kalsooni ka qabna shacabka yaga iyo ummaddayada ayaanu go'aamadaa saddexdii hogaamiyey madaxweyne iyo labadii guddoomiye aanu ku fulinay mushqad baanu ku ridnay nin walba waxaanu ugu gudbinnay magaciisaan ku qoray nin walboodii baanu ugu dhiibnay waxaanu markaa diyaar u nahay waxa weeye win or not win guulayso ama ha guulaysan waxa weeyaan ninku ninkii go-aankaa diida inaanu idhaahno waa kaa hebel baa waa arkaysaan dee ummaday wixii annagu aanu soo fulnaana gacanteeda way ka soo baxeen xaqiiqatan waanu kala gudbinnay waxaanu kale oo iyadana aanu fursaddeeda siinay bahda warbaahinta saxaafadda haddii ay tahay internetka haddii ay runtii dee tifiyada maanu sidanoo kale dee nalamay joogin laakiin intii aanu awoodi karanay hadday wargeysiye tahay iyo hadday internet tahay iyo hadday ilaacad b b c oo kale ama ilaacado kale sida voiceka oo kale tahay iyo waxaanu intii anagu aanu awoodi karaynay waanu waanu gudbinay xuseen cali nuur baa runtii hawshaasna ay dheeraad u ahayd ilaahay khayra ka siiyo si hawlkarnimo leh oo raganimo leh ayuu walaalkay u fuliyey ammaanadaana u gutay kadib isla warkii b b c da sagaalkii mal waad maqlayseen xaqiiqatan labada xisbiye mucaaradku xaflad bay ku qabteen mansoor si wacan bay u aqbaleen waanu aqbalnay annagu gebi ahaanba go-aamadii inkastoo uu faysaliye waxyaaba dee runtii aanu jeclaan lahayn dhamaystiro wajh haddana way aqbaleen dhinaca madaxtooyada waa tii axmed siciid dee uu caddaynaya uu yidhi waxaan la hadlayaa afhayeenka madaxtooyada wuxuu ii sheegay go-aamadaa waa la soo dhaweeyey oo dhinaca madaxtooyada waa laga soo dhaweeyey micni waa la aqbalay weeye annagu saasaanu u qaadannay saasay ku gudubtay waa ogtihiino caalamka oo dhan waxaynu inagu kaga duwannahay waxa weeye shiikh ha ahaado shariif ha ahaado madaxweyne ha ahaado janan ha ahaado ninkuu doono ha ahaado innagu innagoo danteenna ilaashanayna ninka aynu u aragnay inuu maslaxaddeenna duminayo labadib laynuu xidhnaa waxaynu ilaashannaa waxaynu runtii ku aan ummadda ku ammaanaya waxa weeye inaynu nahay ummad danteeda ilaashanaysa runtii oo iyadu soo jeedda oo aan ninna marka ay maslaxadda ummadda timaaddo aan runtii uga hamran arrintaas oo bulshadeenna mahad weyn bay ku leedahay way gudubtay gudo iyo dibadba si fiican bay warbaahintu u shaqaysay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya bahda warbaahinta aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa way nala shaqeeyeen baan odhan karaa xilliyada aanu mashquullo way noo dulqaateen baan odhan karaa runtiina taana si wacan bay iyagana intii kala gudboonayd bay u gudbiyeen baan qadbaa yaan qabaa markaa ka gadaal dee waanagii iyagana waraysyo gaaraanu bixinnay runtii ilaacadda b b c da ama ilaacadda voiceka ama horyaal waxaanu siinay warbixinno ayaanu siinay meel walba waxaanu ka sheegnay go-aankaa la aqbalay dunidoo dhan runtii waa waa isaga gudubtay waxaana leeyihi somalilan waa wixii lagu yaqaanay waa taa heshiisay runtii dad badan baa maanta inaga doorkeennaa u baahan arrintaa annagu alxamdulilah dee waxaanu isnidhi ilaahay subxana watacaala waa idinku asturay intii idinka qadarkiinna ahayd go-aankiinna waa la qaatay halkaa markaanu maranay waxaanu uga gudubnay inaannu haddaba annagoo aan xisbiyo iyo dowladtoona la tashan inaannu idhahno waxaan samaynaynaa xaflad laysugu yimaado oo dhammaanbaa dhinaca dowladda xisbiyada bahda wargeyska waxaan leeyahay warbaahinta bulshaweynta intooda ummadda runtii xurmuudka u ahay ay halkaa ha isugu timaaddo ha loogu walqabo ama aan idhaahda ha loogu allabaryo heshiiskii halkaas gebagabaha ku noqdo ha la ysku cafiyo salaamatul sadri ha ka dhacdo ummadda runtii qof waliba ha iimaansada ayaanu annaga ayay naga ahayd dadaal bay naga ahayd cid ku xumeeya nagama ahayn cidna waxba ugamaanaan jeedin aqoon baa nala martay haddii aanu asiibnay iyo haddaanu khaldannayba wanaagdoon baanu ahayn mar kastana runtii ficilada aanu qaadana annaga waxay ku salaysnaayeen wanaagdoon waa taqaanin dhexdhexaadnimo shuruucda aha dhex lagu noqdaa waxa weeye inaanu qofku walaalkii wiilka uu dhalay aabbihii qaraabadiisa iyo qofka ajnabiga ugu fogada aanu waxba ka dhicin marka ay qadar noqoto in ummad la dhexdhexaadiyo runtii inuu iska taago boos mucayana oo dhexdhexaadnimo ah oo meelmar ah oo isaga ma garanaysaa uu aakhiradiisa iyo adduunkiisa labadaba qofku runtii u ilaashado weeye annagu intii karaankayaga nin kastaa waa ogtiin ummaddu waa laga yaabaa waa shucuur jira caadifiyan in qof kastaaba uu dhinac isaga yara badnaan karo oo wax iska jira laakiin dhammaanba arrimaha runtii waana ka ballannay ragganuna waxaan odhan karaa rag dadaalay oo ay dhammaanba sifooyinkaa ka yeera nabadgalay bay ahaayeen annagu taasaan uga jeednay xisbiyada macaaradku runtii way aqbaleen inay arrintaa ka qayb qaataan oo weliba heer guddoomiyayaal ku saxeexaan ee aad iyo aad baanu ugaga mahadnaqaynaa ogolaanshaha iyagu dee ay annaga fikradayadii mar haddii iyadoo aan sharci ahayn go'aanadana ka mid ahayn ay soo dhoweeyeen mar labaad runtii walaalkay faysal guddoomiyaha xisbiga ucid saxeexa wuxuu uga soo noqday imaaraadka oo waa halkanaa lagala hadlay waa uga mahadnaqaynaa runtii dadaalkiisa uu wadaniy waddankiisa iyo ummaddiisa u hayo iyo sida daacadnimada leh kadib waxaanu u gudubnay dhinaca madaxtooyada ee madaxweynaha markii hore waxaana soo gaadhay oo dhinaca xisbiga naga soo gaadhay officially dhinaca madaxweynaha nagamay soo gaadhin in xafladda laga qayb geliyo arrimaha arrintaasaanu muddo runtii ku shaqaynoo bays ka dhigan oo isku hadlaynay ka gadaal waxaanu markaa guddoomiyaha igula xidhiidhay madaxweynaha wuxuu yidhi war dee xafladduun baa layska waraystay waba lisu keenkeena waxaanu u tagnay markaa maalintii isniintii baanu u tagnay madaxweynaha isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo laba oday oo kale oo wasiir iyo xogayaa guudah ee runtii dee waana la soo dhoweeyey waanu ma garanaysa arrintaasaanu ka wada hadlay maxaa nooga baahanti waxaanu idinka baahnay waxa weeye in xafladdaasoo aan rabno inaannu ku soo gebagabayno wareegga iyagii koowaad ama wejigii koowaad ee wadahadallada ama dhexdhexaadinta in dee la qabto la saxeexo adiguna madaxweyne dee aad ka soo qayb gasho xafladdaa maadaama markii hore adigii liibada guddoomiyaa wada hadlayseen dee aad saxeexdaan runtii waxaan odhan karaa bini aadamka qofku hadduu dhexdhexaad yahay waxa fiican inuu doorkiisa dhexdhexaadnimo inuu ilaashado waxa wanaagsan inaanu cidna ku xadgudban baa wanaagsan waxa wanaagsan inay isaga caadifad iyo dhinac iyo waxa cidi jecesha inay ka madhnaadaan baa fiican annaga ceebna ma odhan waxay nagu yidhaahdeen waa hagaag dee horta marka hore ee go-aankana noo soo gudbiseen waa kaa ee warqaddiibuu kor u qaaday go'aamadu ku qorreen madaxweynuhu gacantiisa midig buu ku qaaday wuxuu yidhi marka hore go-aankii waa kaas waanu ogolla waa ogolla afhayeenkaygana anaa u sheegay runtii go'aammadaas waannu aqballay laakiin idinku ma annagaa heshiino intaa isukaaya keenteen baanu wixii ka wada hadallay oo annagaa idinna waa nagu dhex joogteen mise go'aan baa nagu fuliseen jawaabtu waxay noqotay go'aan baan idinku fuliyey haddii aad go'aan nagu fuliseen dee meesha saxeex nooguma jiro waxaa uun meeshii taalla go'aammadii ma qaadateen mise waa diideen taa jawaabtaannu ka bixinaynaa waxa weeye waa yeellay haddana waxaanu umadda u sheegana in madaxweynuhu afkiisa naga yidhi go'aamadaa waanu qaadanay gebi ahaanba ee saxeexaasna dee qaab runtii maaragtay wax nagu qasbo xafladdiinana idinkaa watay annagu dee runtii ka qayb maanu ahayn oo idinmaanu abaabulin haddana idinka joojin weyna haddii aa qabanaysaan laakiin tii go'aammada sidaasaanu runtii annagu aqballay saxana saasay kaga cudur daarteen ee waanu ku celinay runtii waxaanu odhan karaa intii aanu kulmanay annagu dhexdhexaad ahaan go'aankii noogu adkaaya aan runtii madaxweyneha la wajahnay buu ahaa hadallo badan oo aan runtii dee naga qaban waaba ku nidhi oo ah dan baa ka leedihiin ama waxbaad diidan tihiin gebi ahaanba waxyaabaha iyagaa looma baydhin wuxuun jawaabtii nagu soo noqotay madaxweynaha naga soo noqotay noqotay haddii ay ku qornaan lahayd qodob dhigaya go'aanka iyagaas wuxuu dhaqangelayaa marka la saxeexo dee shardi bay u noqon lahayd oo waanu saxeexi lahaynoo taas waxay markhaati ka noqon lahayd inaanu diidanay laakiin mar haddaanu aanu kaasina ku oolin walaalayaal dee annagu wixiina waanu aqballay raalli baanad runtii nagaga ahaanaysaan waana idiin mahadnaqaynaa halkaa markii aanu maranay ee xaqiiqatan dee waa iska soo noqonnay war bal berito annagaa isku noqon inay jawaab haynoo ahaato waanu tashannay waxay noqotay dee markaanu annagu gaar u shirray war mago'aamadeydni baa la diidanya maya oo waa laynoo jawaabo madaxweyne wuxuu dee ma diidanina waa ogol waaye go'aamadeennii mar haddaan cidina durin mucaarad durin ee dawladi durin shacbi durin nin iyo labadii anagu ama dad kooban sheegi mayno bani aadamka waxba ma wada raaligeliyana waa taqaaneen waa lagu kala aragti duwan aragtiya xalkaa lagu kala aragti duwan sida wax loo xaliyaabaa lagu kala duwan yahay laakiin waxaa la eegaa bulshada inta badani runtii sida ay wax u qaadataabaa yaa yaa loo eegaa de inagu kow khasab dee kuma lihin saxiix go-aanka khasab kuma lihin inagu cidnaba khasab kuma lihin go-aan baynu fulin ummaddaynu kaga wakiilnahay baan odhan karnaa qarankaynu kaga wakiilnahay baynu odhan karnaa haddii inaga mandate lana siiyey dee waynu qadoo kaleynu isu rogaynaa maxkamad baynu isu rogaynaa baynu odhan karnaa waxa weeye innaga laftigeenu dee innaga ayay inaga dhinnayd inaynu qodobkaa ku soo darsanno sababta ay nooga maqnaydna waan idin sheegay sababta labaad waxa weeye cidna dee runtii kuma toojar garayn karno mar haddaanu annagu waxa kan aanu wanaag iyo inaannu xafladdii ku gebagabayno ugu talagallay dee hebel wuu noo saxiixi waayo go-aanka iyagu diiday aanu ma odhan karno afka iyaga maaha dhexdhexaad baanu nahay waxaanu leenahay go'aammadayadii walaalayaal sidaas baa lagu qaatay marka aanu ka nimi waanu ku noqonnay maalintii dambe waxaanu kula noqonnay laba shay baanu kula noqonnay go-aan horta waa halkiisii go-aankayga waa sidiisii waa lama taabtaan annagu guddi xeerbeegti baanu rag dhaqan baanu sharci yaqaana ma nihi cid kama soconno waxaan ummaddaannu xalumoodno halkaasay taallaa ninkii bacnaayow lagu fasaxay ninkii diidayow dee ha lagu arko annagu ninkii yeelow haddaad madaxweyne tahay ama dawlo tahay ama xisbi tahay ama shicib tahay annaga mahad baad naga mudan tahay ee taas halkaas baan runtii kaga nimi waxaanu ku nidhi marka annagu go'aamadayda waa halkoodii halkii xafladda waxaanu ku beddelaynaa warbaahintaanu la hadlaynaa oo halkaanu kaga khatimi lahayn wareegii koowaad ee wada hadallada ama dhexdhexaadinta halkaanu xafladda kaga khatimi lahayn bahda warbaahintaanu runtii ku khatimaynaa oo ama sidii aanu usoo shaqaynay wixii aanu dhignay iyaga waa la arkay muddadiia wixii aanu soo marray ummadda ayaanu u gudbinaynaa waanu la kulannay runtii qolyo kale oo ganacsato iyo suldaano iyo ma garanaysaa iyo culimaa oo runtii rag muhiimaa iyaguna wanaagdoon bay ahayn waa rag runtii aad iyo aad noola xidhi jiray mahad gaara baanu naqaynaa nimanaan habeen iyo maalin fadhiisan bay ahaayeen niman runtii ummaddooda u naxaya bay ahaayeen nimanka aadaad hadda markhaatiga ka tahin ilaa haddana daba socda bay ahaayeen runtii ee mudnaanteeday leeyihin bulshadu horta sideedaba qofka mudnaanta le waxa fiican la siiyo mudnaantiisa nimankaasu runtii waa uun na waraysteen waxyaabihii aan la soo kulannay waxay runtii nagala taliyeen inaannu waxaanu u sheegnay inaanu xisbiyada la ballansanay sideed iyo barhkii saaka si deganun inaanu iyagana wax ugu gudbinaa bay runtii naga codsadeen saaka markaa waxaanu mar labaad la kulannay qoladaasoo fara badan ganacsatada suuldaamada iyo culimmada markaasna talooyin iyo wanaagunbay ka hadlayeen ka gadaal markaa waxaanu labadii xisbi labadoodii guddoomiye labadii musharax iyo labadii musharax ku-xigeen iyo xisbi walba guddoomiyihiisii ku-xigeenadiisii dee adigu agabka ragga madaxdaa o dhan waxaanu kula kulannay ambasador baanu kula kulannay wayna soo dhoweeyeen runtii si fiican bay yaanu ula kulannay si wacan bay ma garanaysaa dee na yidhaha idinkaanu marti idiin hayna maxaa noo haysaan waanu uga warrannay waxaanu keliya oo nagu cusbaa waxay ahayd xafladda tan ee dambe iyo dee madaxweynaha sidee aanu ula kulannay iyo sidii saxeixii isagoo aanu odhan waan idin diiday noogu sababeeyey baanu gudbinnay waxaanu marka lasoo kooba ku nidhi de anoo madaxweyne saxeix kama hayn aanu xaflad ku qabanno mar haddaanaan saxeix ka hayn oo ballanqaad ka haynoo waan imanayaa saxeix aanu ka hayn taas waxa weeye wixii hadda ka dambeeya waxaanu u gudbaynaa warbaahintuun baanu la hadlaynaa iyaguna runtii waxunama ay odhan wuxuunbay dee na yidhaahdeen go'aamadaasu inay fulaan baa loo baahan yahay sidaasun baana wax ku dhaqangeli karayaan haddii go'aamadu runtii dee ma garanaysaa qaybo ka midi fuli waayaanna dhibtii ummaddii bay ku soo noqonaysaa iyaguna intaasuunbay runtii yaa hadalkooda ugu badnayd waanu u mahadnaqaynaa sidii maaragtay ay noo qaabileen iyo sidii runtii ma garanaysaa dee ay ama noo dhegaysteen gebi ahaanbana uun su-aale waxayna weydiiyeenna waxa aqoontayada ahayd waanu ka jawaabnay halkaas baanu ka nimi idinka ayaanu iminka idiin nimi warbaahintii horta markii koowaad waa idiin mahadnaqaya warbaahinta dhammi ahaan hadday tahay t v hadday tahay joornaal hadday tahay internet qaybaha warbaahineed oo dhan runtii waa idiin mahadnaqayna waxaanu leenahay walaalayaal waxaa dhiman go'aamadeenna ummaddaas way wada gaadhay ilaa iyo hadda maanta markhaati ka ahaada ma hayna cid diiday waxaan leenahay haddii aan la diidin waxaa waajib ah oo ummaddu ku dabageli kartaa waxa weeye madaxweynaha dawladdiisa iyo labada xisbi qaranba inay go'aamadaa kula xisaabtamaan inay fuliyaan inay dhaqangeliyaan haddii aanay iyagu fududaynin fulinta cid dhaqangelin kartaa ma jirto guddi ma dhaqangelin karto annagu ma dhaqangelin karro cid kale ma dhaqangelin karto laakiin waxa weeye waa inuu baawarku ka yimaadaa fulintu waa inay ka timaadaa wixii looga baahdo ee kaga xidhma fulinta waa inay fududeeyaan baanu leenahay qodobo qabyaa baa jira runtii waxaan qodobadaana leenahay meelahooda ha lagu dhammaystiro oo masalan sida qodobka commissionka oo kale annagu waxaan usoo dhignay in saddexda xisbi iyo ma garanaysaa guurtidoo kale oo ah meelaha laga soo magacaabay inay isaga yimaadaan ay ka wada tashadaan waxaana leenahay wakhtigaynu joogno waa arkaysaan runtii waxaan u soo jeedinaynaa waxa weeye si deggan oo aan cunfi ku jirin oo wanaag doona oo aan ninnaba tiise loo raacin ha laysula eego oo xal ha looga gaadho haddii la daynayo xal ha laga gaadho oo yaani wakhti qaadan haddii la bedelayo ay ummaddu sidaa dan wada aragto iyo qolooyinkii soo doortayna dee wax markaa ma garanaysaa iyadana dee yaanay noqonin wax laysku qabsado waqti lumaya waxaan kale oo odhan lahayn runtii qodobo kale oo iyagana aanu golayaashaya ku xidhnay sida qodobka ma garanaysaa qodobka koowaad qaybtiisa labaad iyadana aanu ku xidhnay ma garanaysaa runtii annagu dee markaanu leenahay haddii muddadaa la gaadho looma kordhin karo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa wuxuun baan uga jeednaa iyagaaba afkooda naga yidhi madaxweynuhu de isagaa nagu yidhi wareegtaan kusoo saaray muddadaa doorasho way ku dhacaysaa wareegto madaxweynena runtii waa sharci weeye haddii lagu dhaqmo wuxuun baanu annagu ka qaadanay walaal caafimaad ma kuugu xiiraaye maxaan dee ka waayay in runtii ummaddu qaarka halkaa tebaya ay ku bugsadaan baanu runtii uga jeednay in dawladda aan lagu tuhmin baanu uga jeednay haddana waxaan leenahay dawladda runtii saxarawl dheer baa la iskaga tira ayaan laydinku tuhmino inaad idinku wax ka sidataan oo dib u haysataan yaan la moodine ummaddiinna idinka oo runtii dee ixtiraamka ay idinku leeyihiin iyo qadarinta ay idinku leeyihin iyo doorashada ay idin doorteen idinkoo tixgelinaya idinkoo tixgelinaya inaad hay-addii fulinta qaranka tihiin runtii waxaan leenahay hore u fuliya oo qolooyinka sharci dejinta iyo baarlamaankana waxaan leenahay wixii kaga xidhan howlaha ee doorasho is hortaagi karta runtii iyaguna inay fududeeyaan mar kastana dalkeenna runtii waxaan jeclaan lahaa inay ka reebnaato ka reebanaato dadka xilka haya ee ummadda hormuudka u ah inay iyagu isu muuqaane in danta ummadda la eego shacbiyadda la eego wada noolaanshaha la eego walaaltinimada la eego doorasha sidee bay inoogu dhacaysaa ugu hufan runtii in la eego ayay tahay arrinta aad iyo aad muhiimka u ahay waxaan walaalayaal kaga baxayaa waxa weeye wixii hadda ka dambeeya runtii wejigii goowaad ee dhexdhexaadinta annaga dee halkaas baan jeclaan lahayn inaan kusoo gebagabayno rag kale oo sii shaqaynaya baa jira haddii annaga ummaddu dee nagu garato la yidhahdo sii shaqeena runtii waa wax la sii shaqayn karo oo dee annagu dad marnaba ummaddu dana kasta aan lahaane dad diidi kara ma nihin haddii ay tahay cid kale loo gartana annagu raalli baanu ku nahay waxaanu se jeclaan lahayn haddii nalaga yeelo inaannu annagu iskaga noqonno monitorain boardka egiyo aanaan maaragtay ku milmin siyaasadaha iyo de waxyaabaha inaanaan ku milmin si dhexdhexaadnimadii noogu suurto gasho inaannu monitoringkii iskaga noqonno oo aanu anshaxii iyo ilaalintii iyo waxyaabaha inaan runtii gaadh ka hayn aanu jeclaan lahayn oo aanaan marnaba kalsoonida ummadda iska lumin baanu jeclaan lahayn haddii muddadii hawsha aanu ku jirray ay jirto cid aan runtii ama af ha ahaato ee ha ahaato arrin kale ha ahaato cid dee wax nagaga baydheen hadday jirto waa ka raalligelaynaynaa waa ka raalligelaynaynaa laakiin cid aanu u kasnay oo u tashannay ma jirtee taana ha la ogaado waxaan kaga baxayaa waxa weeye dham ahaan guud ahaan ummadda reer somalilan xisbiyada mucaaradka ah oo ay ugu horreeyaan labada guddoomiye iyo hogaamiyayaashoodu dhammaan ee dhinaca dawladda oo ugu horreeya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaanba bulshada reer somalilan ee mudanayaashooda iyo marwooyinkoodaba culimmada ee salaadiinta dhammaan dadka ixtiraam kale iyo guud ahaanba waxaanu leenahay annaga naga guddooma salaan wacan ee doorkayga waa kaah haddii aanu maaragtay runtii asiibnay xagga ilaahay baa maaragtay aanu ka hellay oo ilaahay baana tusay haddii ay wax naga xumaadeen ama aanu waxgefnayn waa naftayada iyo shaydaan baanu leenahay ee hana loogu dulqaato wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu su-aasha ugu horeysa waxale xadsi
horta aad baad unaagsantahay horta idinku gudihiina hor wanaagsan waxaad sii moodaa horta go-aankiina dee howl weyn baa soo qootay dee ilaahay saariyaad ka siiya laakiin waxaad moodaa go-aankiina dee horta inuu xoogaa yacyacood yahay heshiiskii oo soo gaadheen la wada ogolaaday haddana saxeexii dee madaxweynihii diiday marka amayaan marku wuxuu ogol yahay dee heshiis marka la- heshiis waa in la saxeexo haddii aan la saxeexo qofku wuxuu ogol yahay oo aanu saxeexin waxa weeye waxba ma ogoli weeye marka waxa weeyaan hesh- arrintan madaxweynuhu diiday haddin lee waan ogolahay taa macnaheedu sow maaha si dhaba marka loo eego idinkoon dee idinku xaal mastuuranaysaan madaxweynihii wuu diiday mana ogolo go-aanka iyo iyo heshiiska shir arrinta anigaa ka jawaabaya mar horta marka ugu horraysa laba arrimood inaan kala saarnaa meeshay ku wanaagsan tahay mid waa heshiis midna waa go'aan mid waa mediation committee oo markii hore lanoo magacaabo inaan dhexdhexaadinno ayay ahayd markaan aragnay jawigii siduu yahay iyo shicbiga dhibaatada haysata iyo siduu walaacsan yahay arrimo qaarkoodna ayna soo gaadhgaadheen waxa qasab nagu noqotay inaannu mediationka ama dhexdhexaadintii ka baxno oo aan noqonno arbitration go'aan qolo gaadha marka hadduu go'aan yahay waa fuli waa maxkamad go'aankeedii soo saarto sideeda loo fulinayo hadduu heshiis ahaan lahaa markaa wadahadal iyo inay isla oggolaadaan iyo waxaasaa iman lahaa waxaannu ka saarnay haddaba siday ummaddu dhibaatadii haysatay ay uga yara neebsato inay arrintu ay noqoto go'aan go'aanna kuma xidhna saxeex taas waa mid midda kale go'aankii u horrabno waa la qaatay laakiin go'aankii halkiima ku dhammaaday weeyaan waa maya mas- mas'alada kood waxay ahayd inay iyagu ku oggolaadaan iyaga oggolaanshahoodii waan helnay dadweynihina waanu sheegnay waxaan doonaynay inaannu xarago u yeelno markaan xafladda doonaynay iyo heshiiska oon heshiis iyo go'aan isku dhex jira inaan ka dhigno tii may suuro galin laakiin maxaa yaalla meesha weeyaan ilan xaqiiqda inaan ummadda ka qarinaay meesha kuma jirto waxa yaallo waxa weeyaan qodobadii aan soo gudbinnay waa qodobo adag waa qodobo aan u aragnay inay dadweynaha danu yihiin maxay u baahan yihiin weeyaan dhaqangelin waxyaaba maalan aan ka soo bilaabo xagga heerka ugu sarreeya aan dib ugu yara noqdoon ka soo bilaabo arrintan aan ka soo qaadano maalan commissionka waxaanu nidhi ciddii keentay ayaa ku shuqulay soo maha waxa haddaba aan barnaamijkayga ka mid ah ciddii kale ee ama la wareegta ama ku soo beertana kula talinayna waxa weeyaan in muddo aan ka badnayn toddobaad gudaheeda madaxweynaha iyo ho- labada hogaamiye ee labada xisbi ee mucaaridkii inay iskugu yimaadaan iyagoo kaashanaya guurtidana halkaana ay go'aan ka gaadhaan arrinta commissionka iyagaana oo xilkan saaran yahay dhinacay uga leexdaanna ma jirto arrintii waxaa imanaysa maxaanku idhahaa gud arrintii waxaa imanaysa code of conduct ama wixii lagu samaynayo kale sharciyadii ay ku dhaqmi lahaayeen xilliga doorashada arrintaa naf ahaanteedana siday u noqoto milmeelala waxaa loo baahan yahay iyada naf ahaanteedana in guddi la magacaabo guddigaasi oo ay ku jiri doonaan dad fa- xe- sharcigana yaqaana farsamo yaqaanana ah horena qaaramaa uga soo shaqeeyeen iyaguna marka ay ku dadaalayaan sidii loo dejin lahaa barnaamijkaasi oo iyagu ay qasab ku noqonayso saddexdu wayna ahaan waxaa meesha aanay cidina xilkeeda waa inaanay ka meeraysanin haddii loo danaynayo ummadda waxna weeyaan golaha sharci dejinta laba siyaabo ayaa sharciga loo qaataa mid madaxtooyaday ka iman kartaa midna mudanayaasha naftooda ayaa soo qaadi karaya labadii siyaabana ama mooshin ahaan bay ku iman kartaa ama codsi executive-ka ka yimid marka iyaguna xilkii saarnaa ee ahaa inaan wakhtiga ama muddada madax maxaanku idhaha madaxweynuhu hadday dhammaato oonay doorashadii dhicin wixii laga yeeli lahaa inay sameeyaan wixii laga yeeli lahaa waxay leeyihiin arrimo badan ayay leeyihiin marka qodob qodob lagu akhriyay ma noqon karto laakiinse waxay noqonaysaa inay iyagu dib ugu noqdaan naf ahaanteedii oo ama lifaaqba ay ka dhigaan siday doonayaan oo galaan iyaga sharcigeedii yaqaana laakiin waxa weeyaan aan ummaddana u sheegaynaa arrintaas waa mid u taalla golaha baarlamaanka wakiilada iyo guurtida kamana neexan karaan kamana gabban karaan waana xilkii loo doortay ama ay u fadhiyeen meeshay fuliyaan waxaa
su-aasha waxa weeyaan waxaad sheegteen inaad tihiin guddi arbitration oo aad go-aan gaadheen maxkamada aad noqoteen idinku haddana waxaa hadalkiina ka muuqanta inaad leedihiin haddii la saxiixi waayey iyo sida loo fulinayay iyo waxaas waxay ahayd inaad meel ahayd inaad markaa ay haddii aad maxkamad tihiin inaad tihahdaan waa in go-aankiinu fulaan oo qaabkii loo fulin lahaa aad idinku liirgaraysaan oo idinaan ka warwareegin oo idin odhan waanu ka baxaynaa ama shaqada iyadii baanu iskaga noqonaynaa idinaan odhanayn aad ila maxkamadda go-aanka ay gaadho waa inay tidhahdaa waa inu okay ma baana taasi horta waxaanu ahayn guddi go-aan gaadhay oo go-aankooda in la fuliyo ugu talagalay go-aanka markaan fulinayna waxa ahayd haddii ay wada oggolaadeen saddexdiiba maxaan odhan karaynaa waxaasaan idinku filaynaayoo diidadi ma odhan karayna ta laakiin mid baa jirta siday u dhaqan geli lahayd ilaan waxaanu si inaan wax qarsanno ma aha waxna iska qarinna ma aha waxa weeyaan siday u dhaqan geli lahayd in annaga iyo wixii nagu soo biirayeen markaa technicality sharci xeerar waxaasoo idin bay u baahan tahay in halkaa laga hirgeliyo marka waxaan ka gabanaynaa waana shaqadina sooma
shaqada iyadii hore multination bay ahayd monitoring board weeyaan shaqada kale waxay ahayd maxaan ku idhaha inaanu guddi heshiisiin ama arbitration baan noqonnay iminkana waxa weeyaan facekii kale oo u baahan in technicality badan fulintoodii ayay uga baahan tahay marka inta iyada meesha fadhida inta naga maqan waxaan u malaynayaa meelo badan oon aanu aqoonteedii aanu lahayn oo xirfad loo noo isticmaali karo inay jiri karto si aanay taasi u dhicin ayaa la doonaya inaanu usoo kaashanno kalsoonina lagu helo wixii lagu soo kordhiyay. waa tahay cali waxa weeyaan wararka xaafadda lagu hayeeyey wararka xaafadda ku jiray qaarkood waxaa ka mid ah toddobaadkii hore markii xafladda asniinta loogu talagalay inuu ogolaan madaxweynuhu isagoo soo wakiilinay laakiin ay guddigu ka diiday sidaasina ay ahayd sababta faysal lagula hadlay ugu soo noqday madaxweynuhu iminka ma wuxuu diiday saxeexa mise wuxuu diiday inuu labadan nin guddoomiyaasha u arkay inuu madaxweynihii ka sareeyo wax la saxeexo
horta mid baa jirta saxeexani waa naga idin idhi xafladdan waanu qabanaynaa waana mid naga soo baxday annaga mar hadday oggolaadeen inay saas noqoto horta mid baa jirto isaguna waa madaxweynihii dalka waana guddoomiyihii xisbiga udub iyana faysal iyana waa guddoomiyeyaal
dhegaystayaal intaasi waxaynugu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa shirkii jaraa'id ee guddidu qabatay maanta guddida dhexdhexaadintu saaka qabatay